bismi illaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a barnaamij ballaaran oo lagu taageerayo ansixinta matalaadda gobolka banaadir ee golaha shacbigu shalay ansixiyey ayaa lagu wadaa maanta inuu ka qaabsoomo magaalada caasimadda ee muqdisho qaar ka mida shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa soo dhoweeyey ansixinta matalaadda gobolka banaadir ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa kala dhex galay beelo ku dagaalamay deegaanka qalanqal leh ee gobolka galgaduud gobolka minnesota ee dalka maraykanka oo sanad guuradii kowda luuliyo ay soo oo ay markaasi sagaal sano ku qaban qaabinayeen bartamaha magaalada minneabolis ayaa sanadkan xusi doona waa munaasabaddaasi iyagoo qaab online ah jaaliyaddu u qaban doona xaflado waaweyn ciyaaro loogu magac daray nabadda iyo isdhexgalka bulshada oo ay markaasi ku tartamayaan kooxaha kubadda cagta ka dhisan degmada xudur ee gobolka bokool ayaa la soo gebagabeeyey akhbaraadka dibaddana waxaa ka mid a dowladaha etoobiya masar iyo suudaan ayaa isku raacay in muddo afar iyo toban maalmood gudahooda lagu xalliyo khilaafaadka biyo-xidheenka webiga neel
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
waa hagaag dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warkii oo dhan qaar ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho caasimadda dalka ayaa soo dhoweeyey xeerka matalaadda gobolka banaadir ee uu maalinimadii shalay ansixiyey golaha shacbiga jamhuuriyaddu cabduqaadir cali axmed ayaa ka warramaya
odayaasha dhaqanka haweenka iyo dhallinyarada ku nool degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa soo dhoweeyey ansixinta saddex iyo toban xubnood oo ka mid noqonaya matalaada gobolka banaadir ee golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya qaar ka mid ah qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa uga mahad celiyay madaxweynaha jamhuuriyadda ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda in gobolka banaadir uu helo matalaad ku fadhida bulshada ku nool gobolka dhammaan waxaan soo dhaweynaynaa go-aanka geesinimada leh ay qaateen labada gole ee sharci dejinta waddanka oo maanta matalaad gobolka banaadir ka siiyey aqalka sare saddex iyo tobanka ay ugu dareen gobolka banaadir madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dhammaan xukuumadda oo dhan iyo golaha baarlamaanka waxaan leenahay go-aan geesinimada aad maanta qaadateen oo taariikhda idin gelaya kuwa idinka dambeeyana insha allah iyaguna saasoo kale inay sameeyaan baan ka rajaynaynaa waxaan maanta aad ugu faraxsanahay oon dabaaldegayaa oo aniga shucuur ahaan aan aad ugu dabaaldegayaa ka cabdalla sheekh cabdiraxmaan in gobolkii banaadir xuquuqdiisii aan muddo raadinayna uu helay waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha qaranka rawasaaraha iyo baarlamaankii maanta ka qayb qaatay gobolka banaadir saddex iyo toban xubnood inuu helo oo aad isugu howlay haddaba waa maalin waa maalin taariikhi ah waa maalin weyn waa maalin aan aad ugu faraxsannahay qof kasta oo gobolka banaadir u dhashay wuu soo dhoweehayaa arrintaas waana ku faraxsan yahay ugu horreyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guddoonka labada aqal aqalka sare iyo golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh maanta sida wanaagsan uga jawaabay cabashadii iyo codsigii ay soo gudbisteen dadka reer muqdisho marka koowaad waxaan leenahay ilaahay idinka abaal mariyo maasha allah waxaan runtii dareemaynaa inaad shacabka codsiyadiisa aad aad iyo aad mar walba uga jawaabaysaan waxaan jecelahay marka inaad kuwa dambe imaan doona sidaasoo kale sidii maantao kale inaad uga jawaabi doontaan insha allah golaha labada gole ee haddii aan laydma dowladda federaalka golaha shacabka iyo golaha sanadka dhammaan xukuumadda jamhuuriyadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ugu sarreeyaan aad baan intaa kulligood u salaamayaa waxaan leeyahay guulaha ay gaadheen oo soomaalida aad moodda inay wax weyn u gasho aad baan u soo dhowaynayaa hambal iyo hambal iyo hambal yaan leeyahay dowladdana waxaan leeyahay haddii alla idinkiisa ku noqoto aad iyo aad baad u dadaasheen waxyaalihii dowladda laga fadhiyey bay ka mid ahayd wax badanna wuu idiin silaaban yahay wax badanoo khayrna waad qabateen matalaadda gobolka banaadir inkasta oo haddii alla idma anugu haddaan gacanta ku hayaan uga badin lahaa haddana aad baad u dadaasheen annagu haddaan nahay odayaashii degmada kaxda aad baan u soo dhowaynaynaa aad baan u soo dhawaynaynaa soo dhowaada muxuu aha dowladnimada waa intaasoo lagala sii dhowaado waxaa jira baarlamaanada soomaaliya waxaa lagu dhisayay muxuu ahaa aysan xaq ma ahe waa waa xal ilaa ay carta ayna soo daba socotay maadaama aad maadaama aad muxuu aha gobolka banaadir aad muxuu aha saddex iyo toban usoo qoontayseen qol labayo afartan xildhibaan ayaa ansixiyey maanta kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda saddex iyo toban xubnood oo gobolka banaadir ku matalaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana soo dhoweeyey guud ahaan shacabka soomaaliyeed ku nool caasimadda oo lagu qiyaasay ku dhawaad afar milyan cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho
haddaba iyadoo sidaas tahay ayaa maanta banaanbax ballaaran oo lagu taageerayo ansixinta matalaadda gobolka banaadir waxaa lagu wadaa inuu ka qabsoomo magaalada muqdisho banaanbaxan waxaa hoggaan u ah haweenka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho sida warbixintan ay ku eegayso aamine xaaji haweenka soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyey xeerka matalaada gobolka banaadir oo maalintii shalay ansixiyeen golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana goordhow magaalada muqdisho lagu wadaa inuu ka dhaco banaanbax lagu taageerayo xeerka matalaada gobolka banaadir gudoomiyaha ururka haweenka degmada kaaraan suldaano axmed maxamed oo la hadashay reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ugu mahad celisay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka iyo dhammaan xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya sidii ay uga jawaabeen rabitaanka shacabka soomaaliyeed haweenka soomaaliyeed oo dhan waaye iyo shicibka gobolka banaadir waxayna u bannaan baxayaan waa banaanbax nabadeed waa arwaax hala mooyeen annaka dhamiirkeenna lama soo koobi karo farxad awgeed maxaa dhacay dheh masiirkii magaalada muqdisho qaas ahaan gobolka banaadir ayaa shalay qalinka lagu duugay xildhibaanada sharafta leh oo maaragtaa oo garteen inay intaas oo masiirku ka maqnaa gobolka banaadir oo geed dheri geed gaaban loo fuulay ayay qalinka ku duugeen saas darteed ayaa xala lama seexan farax daraaddeed shalay hadii lagu dhawaaqaa dhegtaa la wada taagay aadaa loo fiirinayay ishana waa ku haynay waxaan leenahay xildhibaanada kheyr allah idin siiyo waa idiin hambalyaynaynaa waana isu wada hambalyaynaynaa waana ku faraxsannahay maanta saas ayaan usoo baxaynaa damiirkayna aan muujinaynaa farxadayna xildhibaanadana waxaan leenahay gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxda dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha hambalyo waxaad gasheen iyo waxaad goysiin waan garanay xildhibaanadana intii abaalka dadka noo galay annakana abaalkooda inaan gudno aan isku dayaynaa shicibka banaadir aas ahaan gobolka banaadir aad ayay u kacsan yihiin farxadooda xildhibaanada waxaan leenahay hambalyo wixii la idinka rabay ayaad ka soo dhalaasheen waa dhalaalkii koobaad horuu socdaa idin leenahay soddonkiina waxaan rabnaa inaad haddana si fiican u baasgaraysiin iyo haweenka la dulminaayo oo kufsiga iyo tacadiga oo wasiiradda warqaday geysay iyadana in la baaskaray waraaqu waa badan yihiin ayaan xildhibaanada leehay hambalya waa isu wada hambalyeynayna aamin xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliya muqdisho
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ku guulaystay inay kala dhex galaan beelo ku dagaalamay deegaanka qalanqalle ee gobolka galgaduud sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolkaasi maxamed deeq cabdi maxamed waxaa degan xaalada deegaanada qalanqale iyo xananbuure oo ka wada tirsan gobolka galgaduud ee dhanka waqooyina ka xiga magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku dagaalameen laba maleeshiya beeleed oo muran dhinaca dhulka ah muddaba soo jiitamayay uu ku dhex maray ciidamada xooga dalka ayaana waxa ay ku baxeen labada dhinac oo dagaalamayay iyadoona lagu guulaystay in la kala qaado guutada shan iyo tobnaad oo ka tirsan qeybta koo iyo labaatanaad ee ciidamada xooga dalka uuna hogaaminayo jenaraal mascuud maxamed warsame oo taliya ka ah guutada shan iyo tobnaad ee ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ayaa waxa uu ku guulaystay inuu ciidamo kala dhex dhigo waxa uuna ka warbixinayaa sida ay ugu suurta gashay iyo rajada muuqanaysa waxa uuna sheegay tallaabada xigta in la isu keeno dhinacyada halkaasi ku dagaalamay waxgaradkoodii iyadoona la furi doono gogol nabadeed oo halkaasi ka islaaxda
rajo aada weyn sababta maxay tahay dadka dhammaantood walaalaha ee dhibaatada xun ay dhex martay qof kastaa wuxuu muujinayaa inuu ka xunya wixii dhacay dhinaca kale wuxuu sheegayaa inuu u diyaarsan yahay in wixii dhacay oo kale aysan dib usoo laaban kaalintoodana ay ka qaadanayaan marka taas waxay nagu abuureysaa rajo aada weyn rajo weynaan ka qabnaa in arrintaan ay guul ku dhammaato insha allahu tacaala talaalka ku xigta waxa weeyaan dee inaan odayaashii labadan beelood ee walaalaha ah inay ka shaqeeyaan inay isku yimaadaan si ay ugu wada xaajoodaan wixii dhacay oo dhibaato ah xalna ugu raadiyeen wax dambana sidii aysan u dhici lahayn ay go-aanba kasoo saaraan masiiriya insha allah ciidamada xoogga dalka ayaa waxa ay ku guulaysteen xakamaynta colaado kasoo cusboonaaday qeybo ka mid ah gobolada dhexe ee bartamaha soomaaliya iyadoona hadda colaadani ay ahayd mid aada u xoogan islamarkaana dhalisay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac balse ciidamadu ay ku guulaysteen labada dhinac inay kala dhex galaan kalana qaadaan maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamaraa
jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa qabanqaabo xoog leh ugu jira xusitaanka kowda luuliya oo fooda nagu soo haysa iyadoo qaabkii ay horey ugu xusi jirtay jaaliyaddu maalintan muhiimka u ah bulshada soomaaliyeed qaab ka duwan markan ay u xusi doonto oo ah markaa in qaab onlayn ah xafladuhu ay u qabsoomaan cabdixakiin cabdi ismaaciil waryaha warbaahinta qaranka ee dalka maraykanka ayaa warbixintaas soo diray sada calankeen waa mid qaahi weyno qotadeedu dheerto qof ma wada dhamayo sanad guuradii lixdanaad ee markii maalmihii xorriyadda ayaa laga dareemayaa guud ahaan meelaha ay soomaalidu ku nooshahay gaar ahaan gobolka minnesota oo soomaalidu u badan tahay sagaalkii sano ee ugu dambeeyey ayaa waxaa magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ka xusi jiray dhallinyaro soomaaliyeed oo iskool isku xilqaamay islamarkaasna la baxay magaca ka joog waxayna sanadkan u bedeleen qaab fogaan arag ah islamarkaasna ay kasoo qaybgalayaan dhammaan dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota qaar ka mid a dadkaas oo la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaa muujiyey muhiimadda ay leedahay maalmaha xorriyadda islamarkaasna in la xasuusiyo dhalinta soomaaliyeed ee usoo hayaamay qurbaha waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waxay ku beegan tahay maalmihii xorriyadda waxaan leeyahay hambalyo xorriyadda sidii naloo soo gaarsiiyey oo qeymaha badnayd oo dadkii waxa weeyaan keenay ay uga tageen iyo meeshay soo gaarsiiyeen waxaan rajaynaynaa ummadda hadda joogta ee soomaaliyeed ee wadaniyiinta ah meel kastay joogaan inay meeshii kasii wadaan waxaan kaloo u hambalyeynayaa oo aan bogaadinayaa dhalinyaradii qaban jidhay sanad walba ku qaban jidhay north america khaasatan minneapolis ee ka joog ayagoo waxa weeyaan u qaban jiray si maxaanku yidhahdaa mutadawacnimal oo dadkoodhan isugu imaan jireen fagaaraha minneapolis ay ku qaban jireen arrimo yimid oo caafimaad ay u bedeleen online-ka ay ka ballamiyeen inay dadka online-ka kusoo gaarsiiyaan sidii sharafta lahayd ay u xusu jireen maalmaha xorriyadda ayagana waxaan leeyahay waa idinkala soo qaybgalaynaa meel kasta oo aan joogno iyo dadka meel kasta ay joogaan waxaan idin leenahay ha ka caajisinina ha ka daalinina sidii waxa weeyaan mutadabacnimada lahayd oo aad isugu keeni jireen dadka inaad bay online haddana isugu keentaan bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa inaan halkaan uga hambaliyo dhammaan ummadda soomaaliyeed maalmaha xorriyadda waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiin waxaan kaloo rabaa inaan halkaan ka xuso xornimadu muhiimadda ay leedahay cidda haysato unbaa garan karto waxaan rabaa inaan halkaan uga duceeyo dadkii soomaaliyeed ee xornimada maanta usoo halgamay ee naga hooseeyo dhammaantood in ilaahay naxariista janno ka siiyo waxaan rabaa inaan madaxda soomaaliyeed dhammaantood anoona kala qaadayn inaan halkaan uga baaqo inay nooga tagaan dhaxal la mid ah kuwa ay nooga tageen dadkii usoo halgamay xornimadan soomaaliyeed ee maanta aynu ku naalooneyno waxaa kaloo xusid mudan inaan halkan ka sheegana mudan dhallinyarada soomaaliyeed ee ururka ka joog ee halkan minnesora sagaalkii sano ee lasoo dhaafay xafladani aan u qaban jiray da-yarta soomaaliyeed ee halkan ku dhalatay ee aanan garanaynin soomaaliya ama xornimada waxa ay tahay oo sanadkani arrin caafimaad darteed aana suuro geli karin inay ummadda soomaaliyeed iskugu timaado oo ay u dabaaldegto xornimada sidaas lamid ah waxay dhallinyarada ama ururka ka jooga qaab online ah ayay xafladdii usoo agaasimeyn halkaas ayaynu kala qeybgali doonaa midda ugu dambeyso aan soomaali aan leeyahay dhammaanteed meel walba ay joogto dhulka soomaaliyeed ama shanta soomaaliyeed waxaa weeye inkasta oo maanta aynu xornahay oo dal in haysta aynan jirin haddana xor ma nihin waxa aynan xor aynan ka ahayn qabyaalad waxa aynan xor ka ahayn jeclaysi waxa aynan xor ka ahayn wax walba oo ummad la haro maanta xor kama nihin sidaas si lamida waxaan ugu baaqayaa in wax walba oo dib inoo dhigay soddon sano kadib aynu ka xorowno dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynayaa maalmaha xorriyadda iyo midnimada ee soomaaliyeed lixiyo labaatanka juun iyo kowda julaay kuna beegan lixdan guuradii xorriyaddaas soomaaliyeed iyo midnimadaba labadii qaybood ee ingiriiska iyo talyaanigu kala gumaysan jiray dhammaan ummadda soomaaliya meel kasta ay joogto waxaan u rajaynayaa nabad caafimaad barwaaqo iyo midnimo in ay maarata faraxdaas ay maarata ugu dabaaldegaan dhallinyarada soomaaliyeed ee hadda gobolka minnesota abaabulka fiican bay wadaan iyada oo ay xanuunka covid 19 jira darteed maaragtay in aysan isugu imaan karin meel sidaa darteed ay qaabad online wax ku qabanayaan hambalyaan leenahay hadda meelaha xarumaha iyo ganacsigana waxaad moodaa calamadihii iyo calankii soomaaliya iyo maaragtay loogadii ama astaantii qaranka iyo xataa sawirkii madaxda soomaaliyeed inay meel kasta suran tahay oo aad moodo in laga jawaabayo fariintii ama codsigii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ee maalmo ka hor uu maaragtay la wadaagay warbaahinta ama ka codsaday shacabka soomaaliyeed waxaan u hambaliyeynayaa dhammaan soomaali weyn meel walba ay joogto waxaan leeyahay june maasha allah waxa weeye waxaan kaloo aad u salaamayaa madaxweynaheenna maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha khayre waxaan leeyahay howl fiican baa qabateen waxa weeye dadka soomaaliyeed meel walbana ay joogaan waxa weeye dee wax waxaad toosteen wax la arki karo wax muuqda insha allah waxaan rajaynaynaa inaan mar labaad ay aad u soo baxdaaneen ummadda soomaaliyeed maalmaha xorriyadda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan maantana waxay kaga duwan tahay maanta xanoonan kale aad waxay uga duwan tahay waddankii soomaaliyeed oo xornimadiisii xoognimadiisii iyo sharaftiisii aad iyo aad caalamka looga dareemayo marka waxaan leenahay soomaalida caalamka meel alla joogtaba
waa hagaag warbixintii cabdixakiin ayay taasu ahayd ciyaaro loogu magacdaray nabadda iyo isdhexgalka bulshada oo ay ku tartamayaan kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan degmada xudur ee gobolka bakool ayaa lagu soo gebagabeeyey degmadaasi warbixintan waxaa soo diray maxamed xasan cabdiraxmaan
ciyaartan kama dambeyska ahayd oo maanta lagu soo gabagabeeyey garoonka kubadda cagta doctor waaberi waxaa taabagelisay jaaliyadda koonfur galbeed soomaaliya ee waqooyiga ameerika waxaana wada ciyaaray kooxaha kale ah a c f iyo buryaa mid walba bilowga ciyaarta waxay ku heminaysay in koobka ay hanato boqolaal dadweyne oo kala taageeraya labada kooxood ayaa soo buuxdhaafiyey tarbuunka cayaartu waxay ahayd mid aan la saadaalin karin xubno ka tirsan maamulka gobolka degmada iyo guddiga isboortiga ayaa goobjoog ahaa oo cayaartu daawanayay qaybta hore ee cayaarta waxaa lagu kala nastay labo iyo eberer oo ku hogaaminaysay kooxda a c f qaybta dambe ee cayaarta ayaa aad u kululaatay waxaana garsooraha cayaartooyda ku kala erinayay kaarka jaallaha ah waxaa guud ahaan garoonka qabsaday sawaxanka taageerayaasha tarbuunka saarnaa لا اله الا الله ايش العب بورتيري والله بلدنا والله ايش العب بورتيري والله والله والله بورعبا كله عبا كله عبا كله kooxda buryaha ayaa iska lumisay fursado badan waxaana gebagabadii cayaarta kusoo idlaatay afar iyo hal oo guusha ku raacday kooxda a c f intaa kadib waxaa la bilaabay guddoonsinta koobab iyo bilado shaqhsiyaad mutaystay iyo kooxdii guusha raacday gudoomiyaha isboortiga degmada xudur maxad fiidow maxamuud iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka bakool cabdulaahi maxamed nuur isneeg ayaa jaaliyadda uga mahad celiyey taabagelinta tartan kubadeed oo aad u xiisa badnaa geeka wali sharafleh ninka gebagaboobay ee koobka linka magdar isdhexgalka bulshada iyo nabadda kaas oo nin taabageliyad inba nin dhagdii jaaliyadda oo maraykanka degaas oo waqooyiga ameerika degaas oo koonfur galbeed yaan nin taabageliyadii koobkan afar kooxda ka loolantay geeka finalka wali nasiib aan weel dhaday inay ka herdamaan amba kala finalka geeka isku horkooyaan kooxda a c f iyo buryaa geeka wali ka guulaysatay kooxda a c f saasameyla raayso koobkiina hakenin gebagabaaway bulshadana geeka sala aragaay tarbuunka iyo iyada may la rahay dadweynaha ang maamusaayan taasna may mahadgaar inka jeediyay ee jaaliyadda sadex nin garab surintay dhallinyarada unku farxiidi intanga in badanna ku faladaana jaaliyadda waqooyiga ameerika ee koonfur galbeed oo koobkan taabagelintii iskullahaytay mahadnagaana dhallinyarada ma ingataa dhiirigelin ingata sharafa ingata yoona ammaana ingata walal ku codsadaan jaaliyado kale oo koonfur galbeed meelo kala degan sida waqooyiga ameerika jaaliyadda koonfur galbeed intay kadaydan mayba qaadeen tallaabo runtii lakadayda koro oo lakafaraxa koro dhallinyarada geeka moral soo haaya mar saddexaad mar lamaad mar afraad waa inaan mahadnagaane guddiga isboortiga degmada xudur oo mar walba inteegan intaaba geliya cayaaro tartan dhallinyarada dhallinyarada siisin war qabtaan walow ahaa boqolkiiba toddobaatan soomaaliya dhallinyaro dhallinyarada meelo badan la ku ilaaliya walaalow ku ilaaliya kooxda nabadgedka inka biiran way ku ilaaliyeen meel walba walaalow ku ilaaliya korna waa isdhexgalka arrimaha bulshada lagu ilaaliya kor jaaliyadda iyadaan mahadsanta sida iskan dhiirigeliyeen dhalinyarada waana boqolkiiba boqol siin mahadsnagaana maysiin ku rajeeyeen walku badanna siin ku rajeeyeen rab ilaahay bulshada soomaaliyeed waxay haysaa dhabadii guusha iyo in gacan kale aan waxba laga sugin in dhallinyarada la mashquuliyo oo horumar loo horseedo waxay ka dhigan tahay amnigii dalka oo soo laabanaya sababtoo ah inta badan falalka amniga lidka ku ah dhallinyarada ayaa loo adeegsadaa maxamed xasan cabdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada xudur
warka kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya khabaraadka gudaha ayaad dhegeysanayseen bal markaana qodobkii warka dibadda dowladaha itoobiya suudaan iyo masar ayaa isku raacay in afar iyo toban maalmood gudahood lagu xaliyo khilaafka biyoxireenka webiga neel ee ka dhexalowsan saddexdaa dal wadahadallo dhex maray hogaamiyaasha waddamada masar itoobiya iyo suudaan ayaa la isku raacay in iyada oo aan heshiis laga gaarin khilaafka ka aloosan webiga niil aysan itoobiya bilaabi doonin buuxinta biyoxireenka ay ka dhisayso webiga wadahadalladani oo dhacay ama ku qabsoomay habka muuqaalka internetka ayaa waxaa soo qabanqaabiyey midowda afrika waxaana guddoomiyey madaxweynaha dalka koonfurta afrika zayril ramafosa oo ah haatan isagoo guddoomiyaha midowda afrika wasiirka biyaha ee dowladda itoobiya zeleshi bekele ayaa sheegay in madaxdu isla garteen in laba toddobaad gudahood heshiis lagaga gaaro khilaafka ka aloosan buuxinta biyoxireenka webiga niil taasi oo loo saaray guddi farsamo oo bilaabi doona hawshaas qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed cali ayaa lagu sheegay in dowladdu sii wadi doonto dhammaystirka qaybta ka dhiman dhismaha biyoxireenka inta ay socdaan wadahadallada u dhexeeya dhinacyada waxaa kaloo qoraalka lagu sheegay in khilaafka webiga nail iyo biyoxireenka jeed ay tahay arrin u taalla midowda afrika islamarkaana ay tahay in midowda afrika ay xal ka gaaraan madaxweynaha waddanka masar cabdulfataax zizi ayaa isagu sheegay in madaxdu ay isku raaceen in etoobiya aanay bilaabi karin buuxinta biyoxireenka ilaa inta lagu gaarayo heshiis rasmiya sida lagu baahiyey ama lagu sheegay qoraal ay baahisay warbaahinta waddanka masar muddooyinkii dambe waxaa sii kordhayay khilaafka ka dhexalowsan itoobiya iyo masar ee ku aadan biyoxireenka dowladda itoobiya ay ka dhisayso webiga niil taasi oo masar ay ku tilmaamtay cunaqabateyn iyada ka dhana taasna aysan ogolaan doonin hase yeeshee wadahadalladan cusub ayay bulshooyinka waddamadaasi u arkaan in xal loogaga gaari karo khilaafka ka dhexalowsan dalalkaas dhegaystayaal warka subaxnimo ee aad kala socoteen rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya inta ayuu ku idil yahay saaka waa subax axada taariikhduna waa siddeed iyo labaatanka bisha lixaad labada kun iyo labaatanka warka ciddii uu sheegay waxay dib uga heli kartaa baraha bulshada ee aan ku leenahay ee ugu horeeyo websayte-ka raadiyaha ee radio muqdisho dot net